bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada warka habeenima idaacadda dalsadaha ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah gudamada dowladda soomaaliya oo lagu wareegay dagaano hoostiga dagaano hoos yimaada qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha baarlamaanka ah oo ku sugan magaalada garowe ayaa kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka ee gudoomiyaha baarlamaanka ee puntland booliiska soomaaliya xaqiijin kadib ehelku ku wareejiyey gabar yar oo laga soo dulqaaday meydka hooyadeed uu ku geeriyootay qarax hisoobee dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay fashilaysay qarax shabaab ay damacsanaayeen islamarkaana ay geeyaan deegaanka masaajidka caloguduuda dagaaladii shalayna ay sheegtay dowladdu in loogu dilay in ka badan boqol askari akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa sheegtay inay burburisay goobihii korontada iyo weliba biyaha ay dadku degaanka magaalada kiyef ku sugan galbeedkeeda isticmaali jireen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas oo qodobadani wararka kusoo dhawaada dhegeystayaal warka oo dhammaystiran ciidamada dowladda ayaa la wareegay degaano hoos yimaada qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose oo maalmahan bay ka dhacayeen dagaallo sida warkan uu ku faahfaahinayo wariheenna abuukar dayaxa
ciidamada dowladda soomaaliya iyo dadka deegaanka ee weli wada howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta la wareegay deegaano dhowra oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe howlgalkan waxaa hogaaminayay xildhibaano iyo saraakiil ciidan oo ka tirsan beesha muddulood waxaana ciidamadu ay si dagaal la-aana kula wareegeen deegaano dhowra kuwaasoo kale ah deegaanka nuurdugle cadcaddiy caddaanlixi maxaasiciid iyo deegaano kale oo ka tirsan dhammaan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo hoostaga ah deegaanka aadan yabaalle iyo sidoo kale deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe oo maalmo ka hor ay la wareegeen saraakiisha howlgalka hogaaminaysa waxa ay warbaahinta u sheegeen in wax iska caabina aynan kala kulmin dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana ay isaga baxeen ka hor inta aynan deegaanadaasi gacanta ku dhigin sidoo kale saraakiishu waxa ay sheegeen in howlgallada ciidamada dowladdu ay sii wadi doonaan ilaa inta laga gaarayo deegaano ka tirsan gobolka galgaduud iyo mudug oo ay weli ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab xildhibaan cismaan xaadoole oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sidoo kalena horkacaya howlgallada ka soconaya qaybo ka mid a gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan kuwii maanta lala wareegay ayaa warbaahinta la hadlay
waa run halkan aan joogno waa nuurdugle maalmahan waxaan ku jirnay sida aad ogtihiinba sida looga saari lahay qoladan qawaarijta waddanka waxaana ilaahay idankiis ay macnaha gacantayna soo gashay intaas tuulooyin oo hadda la soo diriyo nuurdugle ugu waqooyayo kuwa kalena waddaba kacayna insha allah haddii ilaah yidhaaho waa la dagaalamaynaa waxaan u mahad celinaha dadka deegaanka iyo dhammaan dadka aan kuwa hore u soo joognay iyo kuwa hadda ciidamada qalabka sido iyo madaxda dowladda ugu sarraysa kuwa hirshabeelle oo madaxweynaha hirshabeelle iyo madaxweynaha federaalka ugu sarreeyaan shacabka ku nool dhulkan gobolka shabeellada dhexe ee hadda howlgalka ka socda waxaan idiin sheegaynaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee ka howlgelaya dalka sida aad u gacan garab u istaagsan tihiin waa idinkaaga mahad celihaynaa la dagaalama kooxahan khawaariidta oo dulleystay dalkan kaynaa muddo toban sano ka badan toban iyo lix sano ka badan marka ilaahay idankiis meeshaan ku aragnana meeshaan isku aragnana walaxaan qoragaas ahayn kaas kaas walaxaan ahayn uga caanomaanmayna kaas afka madaxa laga wada jara ha nooga baxaana dhulkayna ha ka baxaana meelaha aan annaga ku leenahay meeshay ka yimideen ha aadaano kuwa dhulkaan u dhasheen ay qaldeen oo ilmaha hodhidhinhoonu ku weynaana ha noo yimaadiino culummada waxaa laga rabaa diinta islaamka saxda inay ka sheegaan ay dadkan beenta loo sheegi jireen hanoo yimaadiino diintu markaan saas dhahay waxaan ula jeedaa waxaa jira kuwa la qalday oo diinta run u qaba inay gaalo ku soo duusho dalka amba gaalo ay la dirirayaan war gaalo ma jirto gaala ma jirto idinka horta ogaadha gaala waa jirtaa laakiin waddankan ma joogto gaalku naftigiisu diinta islaamka inaad disho kuu bannay mayso islaamka intuu ka yimid rasuulka sala allahu caley wasalam keligiisaa la soo diray keligiis idoon hal qofoo muslim ma joogin adduunka asaa yaa iimaanka baxsho war iimaanka ilaaha baxsho qoftuu raba gaalnimo ku dila qoftuu rabana waxuu ku dilaa ummadda soomaaliyeed waddanka soomaaliya kulligiis boqolkiiba boqol waa islaam weligay kuma arkin qofaan laa ilaaha illa allah maxamadu rasuulullah ahayn ma gaala u tigi kara ma kuwaan kaa gaala ka siiho waa ina almunaafiqiina fi darakil asfali min annaari uu ilaahay waa munaafiqiin waxuu leeya ilaahay darakil asfali min annaari waxaanu hoos mariha ayaga waxay kasii xun yihin hataa gaalada tan iyo markii ciidamada dowladda iyo dadka deegaanku ay dagaalamayaasha al-shabaab kala wareegeen maalmo ka hor deegaanka masaajid cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe waxa ay wadeen diyaargarowya dhaqdhaqaaqii ugu dambeeyey oo ay ku doonayeen inay kula wareegaan guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe meelaha ay kaga sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab
gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya warkaasi dib ayaanu ugu soo laaban doonaa wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed iyo hirshabeelle cali guudlaawe taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa gaaray deegaanka masaajidka cali guduud ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka hirshabeelle gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa u kuurgalay dhammaan xaalada ay ku sugan tahay deegaanka masaajidka cali guduud oo dhowaanta lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab wafdiga madaxweynaha uu qayb uu ka yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa la kulmay saraakiisha ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dadka degaanka ee ku sugan masaajidka caligaduud waxaanay sheegeen in ciidanku iyo maamulka gobolka iyo weliba kan hirshabeelle ay sii socon doonaan islamarkaana ay tegi doonaan goobaha laga xoreeyay sida ay sheegeen dagaalamayaasha al-shabaab waxaana sidoo kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo uu kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalka waxaana uu ku booriyay dadaalkooda ku aadan dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sidoo kalena jenaraal odaw isaguna la kulmay saraakiisha ciidamada hogaaminaysa dagaalada ka dhanka sida uu sheegay dagaalamayaasha al-shabaab islamarkaana loo baahan yahay in dagaalka lasii wado waxaana uu sheegay in ciidanka xoogga dalku ay gaari doonaan dagaano ka tirsan gobolada galgaduud iyo mudug gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madowey oo ku sugan magaalada garoowe ayaa maanta kulan la qaatay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi mas-uuliyiinta gudoomiyaha baarlamaanka horkacayo iyo weliba mas-uuliyiinta maamulka puntland ayaa ka wada hadlay xaalada guud ee dalka iyo weliba tan gaar ahaaneedda puntland iyagoo iska wareystay sidii wax looga qaban lahaa islamarkaana wada shaqayna u dhex marleyd baarlamaanka federaalk ee soomaaliya kan puntland waxaana madaxweyne shaqaadan waxaana madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland mudane karaash uu sheegay in dowladda soomaaliya ay sidoo kale ay kala shaqayn doonaan hannaanka baarlamaanada labada maamul ay u wada shaqayn lahaayeen waxaana dhinaca kale madaxgudoomiyaha baarlamaanka ee puntland uu sheegay in dowladda soomaaliya ay kala shaqayn doonaan hannaanka nidaamka dawliga islamarkaana ay ku faraxsanayeen maatiga gudoomiyaha baarlamaanka ee federaalk ee soomaaliya shaqaada maxamed nuur madow uu ku yimid caasimada maamulka puntland ee garoowe ciidamada booliska soomaaliya ee xaqiijiyay kadib ehelkooda ku wareejiyey gabar yar oo laga soo dulqaaday meydka hooyadeeda oo ku geeriyootay qarax isobe waadamo cabdiqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
aragtideeda jimcadii ay ugu kala dambaysay maalintii sabdida ah aanoo suuqa ariga ka soo baxay oo sanad hooyadeed waxaa lagu magacaabaa sacdiyo cumar
gabar iyo wiil ayada ayaana kushan ah saddex kalena hooyadeed hore ayay ugu saqiireen waa siduu inoo sheegay aabbaha dhalay waa dad iska danyar ah islamarkaana ku nool mid ka mid ah kaamamka barakacayaashaee ku yaala magaalada muqdisho marxumadda dhimatay allaha u naxariistee waxay ka mid ahayd haweenka ka xamaasha suuqa bakaaraha halkaas ayay ilmaheeda ugu soo dhicin jirtay wixii ay quudan lahaayeen maalintaasi fardooso cabdulaahi abtidoon oo ah taliyaha waaxda tacdiyada haweenka iyo caruurta ciidanka booliiska soomaaliyeed isbitaalka ayay kusoo kormeertay qoyska halkaasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ku kormeeraysay si xaaladooda caafimaad ay u ogaato taliyaha ciidamada haramcadna fanax waxa uu ahaa taliyihii ugu horreeyey ee gurmadka u sameeyey saqiirad ikraan yacquub cadow cumar oo ah aabbaha dhalay da'yar ikraan waxa ugu horreyn weydiinay goortii ugu dambeysay xaaskiisa laba reer ayuu leeyahay aabbaha siduu inoo tilmaamay sacdiye waxaay ahayd bahweyntii koowaad ee uu qabay waxaan dhahay ayo xaaskaydii kalan caawo u hooyaada ilaahay nabad allah na yeelo hayawaayo allah ku aruurshay i tiray markay ogaawaa gabadhan maadaama markii hore laamaha amniga ay u keeneen in een, maanta si cad isbitaalku uu u wareejiyo kuna wareejiyo een, een, hay-adaha amniga oo markii horeba gacanta u soo geliya isbitaalka firdooso cabdulaahi abtidoon laakiin soomaalidu waxay u taqaanaa talise abtidoon
faadumaaad bay u mahadsan tahay gabadhaas yareed ayaa ehelkeeda lagu wareejiyey kadib markii taliska ciidanka booliiska qeybta kahortaga xuquuq dumashada xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale taliyaha ciidanka xaramo cad oo iyagu qowbjoog ka ahaa goobtii gabadhaasi lagu- lagula wareejinay ehelkeeda halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaali akhbaareedka dibaddana dowladda dalka ruushka ayaa gantaale ku garaacday goob laga soo saaro korontada islamarkaana biyaha ay isticmaalaan dadka ku dhaqan duleedka dhinaca waqooyi ee magaalada caasimada ee dalkaasi kiyefa magaalada caasimada dalka ukrain ee kiyefa militariga dalka ruushka ayaa la sheegay inay burburiyeen goobihii korontada ay isticmaali jirtay qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada kiyefa iyadoo sidoo kalena dadkii ay sheegeen inay waayeen biyo ay cabaan maadaama korontadii aan lahayn madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa hore u sheegay inuu bedeli doono qaabka uu ku weerarayo dowladda dalkaasi ukrain iyadoo dowladda dalka ukrain cabsiyo fara badan ay la soo diristay taasoo in ka badan boqol kun oo ciidanka dalka ruushka dhowaan tababar loo soo xiray ay qeyb ay ka qaadan doonaan dagaalka ka dhanka ah ciidamada dalkaasi ukrain guud ahaana warka habeenimo idaacadda dalsan waa naga intaan
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel